bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lisheekh اlislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi sheekha qaala اlmuؤalifu raximah اllah whm wasaطun fii baabi afcaali اllahi tacaala bayna aljabriyaةi wاlwaciidiyati min alqadariyaةi wagayrihim waxuu ku soo jiro ugu soo dembeeyey ahlu sunnada wasadnimadooda iyo dhexdhexaadnimadooda oo ay u dhexeeyaan mar walbo laba daraf daraf oo quluwi muyacni xadka oo lagala tallaabo mas'alada meeshii ay joogtay meel aan ahayn loo la gaarhsiiyo mujaawasatlxaddi iyo daraf oo taqsiir ah ka gaabin la gaabiyo oo shayga meeshii ilaahay ugu talagalay iyo rasuulka laga gaabiyo baabkanna marka alifraadu waatafriid waxa uu galaa wax kasto shay kasta oo xadkii laga tallaabiyo ama laga gaabiyo waxaa weeyaan waa nascatun shaydaaniya waa nasco oo shaydaani ah waaye alimaam ibnuulqayim raximahullah kitaabkiisa iqaafat lahafaan fii masaayid اshayطaan wuxuu ku sheegaa noocaas oo wuxuu yidhaahdaa shaydaanka qof kasta laba meeloo ka soo galaa haddii uu qofka nashaad iyo firfircoonaan iyo dadaal uu ka dareemo waxa uu leeyahay intaan kuguma filnee sii wad si uu marka ugala baxo xadkii oo ugala baxo haddii uu ka arko yacnii kasal iyo caajis iyo takaasulna waxa uu yidhaahdaa diinta waa wasciyaa ku jiro iyo tasaahulow uu uga yimaadaa dhinaciisa markaasuu gaabiyaa taqsiir buu la imaadaa labada macnona quluwiga waa lagu fasiraa marka quluwiga laga hadlaayo labadaas maado ifraadka iyo tafriidka waa xaqiiqadiisa sida alimaamu shanqiidi kitaabkiisa adaa-ulbayaanka yaa ahlalkitaabi laa taqluu fii diinikum markuu aayaddaa fasiraayo yaa ahlalkitaabi laa taqluu fii diinikum markuu tan suurat waxaan ujeedaa midda suuratu nisa ku jirta laa taqluu fii diinikum hayra alxaq walaa taquuluu cala allahi ila alxaq ilaahay xaq un yacnii waxaan ahayn ha ka sheeginina marka wuxuu leeya aayaddu yahuudday ka hadlaysaa yahuuddana sida la ogsoon yahay ciise iyo maryam waa caayeen ee ma aynan quluwi ammaanta intay ka badiyeen ayagu ilaahnimada ku gaarsiiye waa nasaarada amaa qoladan yahuudda iyagu waa ka gaabiyeen fii xaqi ciisa calayhi salaam iyo maryam markaasay caayeen iyagiioo sidaa ahaa waxaa la yidhi quluwiga iska daaya marka quluwiga xaqiiqadiisa waa gaabin iyo mujaawasatulxaddi marka shayga xaqaha ama caqiida ha ahaado ama cibaado ha ahaado in xaqa lagala baxo intii ilaahay ugu talagale la dhaafsiiyo khayrna lagu sheego wax qalada aan soconaynin laba noocoo u qaybsamaa marka waxaas quluwigaasi nooc waxaa weeyaan ictiqaadkou galaa oo quluwun ictiqaadiyun kulliyun weeyaan waa mid marka caqiidada taas waa hadda marka midda uu ka warramayo shaykhulislaam ahlu sunnuhuna ay wasad ka yihiin shan baab waayo marka shan baab ayay ahlu sunnada dhexdhexaad noqdeen oo qolo kastaa yacnii qolooyinka kale iyaga ka hor jeedana qolo gaabisay iyo qolo dheeraysay ay noqdeen ummaddaanna ilaahay saasuu ku tilmaamo wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan buu yidhi walidaalika marka sida islaamka oo ugu dhexeeyo ummadaha kale ay diimaha kale iyo dadka sheegtaa oo ugu dhexeeyo ayaa ahlu sunnadana firqooyinka ay u dhexeeyaan marka waxaa la rabaa dhexdhexaadnimada in la laasimo marka hadday noqo lahayd yacni cibaadaadka la samaynaayo hadday noqo lahayd dhiigga dadka hadday noqo lahayd yacnii ictiqaadaadka waxyaabahan ilaahay aan ictiqaadinaynin alla ku caabudayno mas'ala min almasaa'il inaan lagu xadgudbin lagana gaabinin amhilooyin fara badanowna ibnuulqayim meelahaas uu ku sheegay kitaabkaas iqaafatulahafaanka meelo fara badanoo uu soo galana wuu kaga hadlay marka sheekhu wuxuu yidhi wahum ahlu sunnuhu wasadun dhexdhexaad weeyaan fii baabi afcaaliillaahi baabkaas marka la joogo baabu afcaaliillaah afcaasha ilaahay yacnii qadarkuu ka wadaa dadku marka laga hadlaayo makhluuqa ficilka uu samaynaayo afcaalu اlcibaadi afcaasha addoommada hal hiya makhluuqatun lilaah afcaashaani ilaahay miyaa abuuray mase ilaahay ma abuurin marka laga hadlaayo dadkii laba daraf iyo dhexdhexaaday noqdeen qolo waxaa weeyaan qadariyada nimanka la yidhaah ama muctasilo ku magacaawo qadariya haddaad doonto ku magacaawo haddii aad doonto waxaad ku magacaawdaa qolooyinka iyagu marka afcaasha ilaahay diido oo nufaat ulafcaal saaba waa la dhahaa nufaat ulafcaal qolooyinkaasna waa isku hal qolee waxay iyagu qabaan ficilka addoonkan uu samaynayo ilaahay wax shuqula uu ku leeyahay ma laha ilaahayna ma abuurin mashii'adiisana kuma imaanin sidaasay leeyihiin walidaalika waxay dhahayaan alcabdu yakhluqu ficla nafsihi addoonka ficilkiisa isagaa abuurto isagaa abuuro oo iijaadiyo koonka keeno hadduusan isaga ahayn koonka ma imaan karo ficilkaas marka waxaa imaanaya addoonkaaga marka ninka gaalka ah gaalnimada isagaa keensaday ee ilaahay shuqul maba ku lahaba mana awoodna uma laha ilaahay inuu keeno warkooda sidaasu u dhaca mu'minka hidaayada uu haysto isagaa abuurtay isagaa iijaadiyey ilaahayna wax shuqula uu ku leeyahay ma laha sidaasay ayagu kuwaas dhahayaan qolo kale marka waa dhinaca kale iyaguna la mareeno aaday intay u gaabiyeen ayay waxay yidhaahdeen addoonka ficilka uu samaynaayo isaga addoonnimada addoonka ah wax calaaqaa oo leeyahay ma laha ficilkan yaa sameeyey ilaaha sameeyaa la dhahaa bay dhahay oo addoonku ikhtiyaar male waa qasban yahay waa nin la qasbay oo kale oo xaashi dabayl badan iyadoo ay jirto hawada bidbidaysoo kale waay waa alcabdu majbuurun kuwaa waxay yidhaahdaan addoonku waa majbuur waa dirqisan yahay ee hadduu dirqisan yahay marka maxaa loo kallifayaa imaanaysa marka ilaa waxaa xikmada ilaahay yacni aynan keenaynin amase yacni ilaahay ku aan nuqsaanba hadda haddii adiga lagu yidhaha nin cagihii u laaban yihiin oo aan kici karin haddii aad tiraahdo orod haddii uu ordi waayana aad garaacdo war ninkan iska daa baa lagu leeyahay soo maaha maxaa yeele waxaaba ka maqanba awooddi maxaad ka ciqaabaysaa marka jabrigu marka inuu yidhaahdo addoommadu waa saasoo kale waxaan loo diray maba awoodaane ilaahay baa gedgedinaayo hadduu gaal noqdana dee ficil ilaahayba waaye haddii uu muslim noqdana ilaahay baa sidaa sameeyey khalaas kuu qadarkiibuu quluwi ku sameeyey culammadu waxay yidhahdaan xujo oo caqliyay u keenaanoo waxay dhahaan ninka addoonka yacnii jabriga ah haddii isaga lagu xadgudbo oo la dharbaaxo ama la dilo wuxuu leeyahay haiga gardarnaanin ha i dilin buu ku dhahaya ee haddii addoonku majbuur uu yaho la dirqinaayo gadaal laga riixaayo isaga maba ku dilina maxaa ka rabtaa marka ilaahay baa ku dilay ma iska daysid marka maxaa addoonka ugu eedaynay marka taasaa marka ay ku xujeeyaan marka ahlu sunnadana wasaday mareenoo waxay yidhaahdeen addoonka ficilkiisa horta isagaa samaysto walidaalika ismiga faacil isagaa looga soo ishtiqaaqaa oo addoonka waxaa la dhahayaa cabdun raakicun saajidun addoon yacni kaafirun isagaa laga soo yacni wasfiga kaafir ama saajid ama raakic waxaa laga soo ishtiqaaqay ficilkan addoonka uu samaynayo low ounan asagu samaynaynin oo nin yacnii majbuura oo ahaa lahayo ficilma looga dhigeen oo ninka la dirqiyeye majbuurka ah hadda hadduu wax furo filxaqiiqa ma furna naagtiisa soo maa haddii ninka inta xabad loo qaatay la yidhaahdo waa lagu dilayaa waxaas waxaas dheh ee uu yidhaahdo wax ficilkiisa ma ahan iraadadiisa kuma imaanin sidaa darteed sharcigu xataa ictibaar badan ma siinin taasoo kale marka ahlusunnati waljamaca waxay yidhaahdeen addoonka ficilkiisa isagaa abuurto walidaalika ilaa isagaa sifo looga dhigaayo ilaahay loogama dhigo oo marka addoonku hadda uu rukuucayo ama uu sujuudayo waxaa la yidhaha cabdun raakicun cabdun saajidun ee lama dhahayo allaahu saajidun la dhihi maayo ilaahay baa sujuudsan ilaahay baa rukuucsan la dhihi maayo sababtoo ah ficilka ilaahay ma samaynin laakiin waa abuuray soo ma fahmin dhinacaas marka waa dhinac sidaasoo kale ahlu sunnaha qoladii kalena way khilaafeenoo muctasilada ama qadariyada ee iyagu dhahayey koonka waxaa ka socon karo wax ilaahay ounan abuurin baa jiro dadkii yidhi waa la radiyeyo waxaa lagu radiyey qowluhu tacaala allaahu khaaliqu kulli shayin ilaahay baa wax kasta abuuro wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun insaanka iyo camalkiisa ilaahay baa abuuro waa abuuraa marka marka aan leenahay waxay tahay waxa koonkan imaanaayo oo ka dhacaayo waxay ku wada dhacaan qadarka ilaahay subxaana wa tacaala cumuumu mashii'at illaahi bay ku dhacayaan laakiin ruuxa falkan samaynayo isagoo mukhtaar ahoo doortay ruuxa ficilkan samaynaya waa addoonka waa ee ilaahay ma aha wax samaynayo walidaalika saasaa loo kala farqiyey khalqiga iyo ficilka imaamu albukhaarina khalqu afcaali ilcibaad kitaab la yidhaahdo ka alifa baabkan marka jabriyo iyo yay u dhexeeyaan qadariyo qadariyo iyo jabriyo udhexeey qadariyada iyaga waxyaabaha ay deliishadeen waxaa ka mida qowluhu tacaala fatabaaraka allaahu axsanu اlkhaaliqiin ilaahay baa ammaan le bay dhaheen axsanu اlkhaaliqiin inta wax abuurta kii ugu fiicnay marka dad wax abuuraa inay jiraan oon ilaahay ahayn bay daliil u tahay dheheen aayaddan waxaa loogu jawaabay marka waxay tahay siyaaqa aayadda ayaa khalqigan waa taswiir siyaaqa aayadda laga fahma maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi walaqad khalaqna اlinsaana min sulaalaةi min طiin ثuma jacalnaahu nudfaةa fii qaraari makiin ثuma khalaqna الnudfaةa calaqaةa fakhalaqna اlcalaqaةa mudgaة fakhalaqna اlmudgaةa cidaama fakasowna اlcidaama laxma ثuma ansha'naahu khalqan aakhara waa suuro isbedbedelaysa hadba moogta iyo muuqaal marka fatabaaraka allahu axsanulkhaaliqiin waxa ay tahay inta wax muuqaal u samayso oo wax sawirto oo muuqaal u yeesho ilaahay baa ugu wanaag badan ugu fiican macnuhu saas waa ee khaaliq aan ilaahay ahayn baa koonka ka jiro ma ahan macnaheeda dawaa'ifta qadarkana sidaan sheegnay dersigii horeba saddex qolaan ku sheegnay daa'ifatun mushrikiyatun daa'ifatun ibliisiyatun iyo daa'ifatun majuusiyatun saddexdaasaa loo qeybiyey qadariyadu waxaa weeyaan waa majuusiye w majuusiya weeyaan sababta majuusiya loo yidhi waxay tahay majuustu waxay aaminsan yihiin khayrka iftiinkaa abuuray shartana mugdigaa abuuray laba khaaliq bay sugaan majuus majuustu kuwaanina laba khaaliq bay koonka u sugeen oo waxay yidhaahdeen ficillada dadku ay samaynayaan dadkaa abuuray koonkan kalena ilaahay baa abuuray laba khaaliqay sugeen majuusiya la yidhaha kuwaa markaa walidaalika axaadiidtaa ku soo aroortay qadariyada culimmada qaar ay taxsiiniyaan bidcadooduna bidco waa hore bilaabatay ahayd markii horena aadayba u fool xumayd oo intaan waa ka fool xumayd oo waxay dhihi jireen ilaahay waxa dhicaayo waxa dhici doono ilaahay maba oga ayay dhihi jireen kuwii hore qolada marka labaad waxaa weeyaan daa'ifada labaad mushrikiyatun waa daa'ifo oo shirki loo nisbeeyey mushrikiintay shabbahaan waayo waa jabriyada mushrikiinta intay gaalnimo ku dhacaan ayaa marka la yidhaha war ilaahay maad u hanuuntaanood gaalnimadan ka baxdaan bay waxay dhihi jireen sayaquulu aladiina ashrakuu low shaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay waxay dhahayaan buu yidhi ilaahay subxaanau watacaala waxay ku dhihi doonaan kuwa shirkiga sameeyey haddii ilaahay uusan dooni lahayn oo qadarkiisa aynan ahaan lahayn annaga shirki maba samayneen aabbayaalkeenna ma aynan yacni xarimeen waxaas iyo waxaas marka waxay samaynayaan qadarkii bay waxay u xujaysanayaan dembigooda culimmaduna qaaciday ka sameeyeen waxay yidhaahdeen alqadaru yuxtaju lilmasaa'ibi walaa yuxtaju lilmacaa'ib musiibada qadarka waa loo xujaysan karaa oo hadday musiibo kugu dhacdo musiibadan ilaaha ii keenay waa la dhihi karaa laakiin ceeb adiga kaa timid inaad qadarka u tiirisaa ma aha oo qofku inuu yidhaha maalan markii la yidhaha war maxaa nin u tuka weysay salaadda inuu yidhaha nin ilaahay baa saan ka dhigaya maxaan samaynaa macaabtiisa iyo dunuubta qadarka looma xujaysto haddii kale mushrikiinta dariiqoodaa maraysaa iyagu dhihi jiray haddii ilaahay mashii'adiisa aynan ahayn annaga mushrikiin maba noqoneenba kulwa iska hanuuni lahay sidaa darteed ayagu marka waxay ka wadaan ilaahay baa sidaan qadarin raalli uu ka yahay marka meesha lagu haysta taas ilaahayba annaga mushrikiin naga dhigay raalli buuna nooga yahay waay de raalli ilaahay wax kasta uu qadara raalli kama ahan ilaahay subxaana wa tacaala ayagii baa marka sii kala xunxun kuwaan marka huluwi bay ku sameeyeen qadarka mid kuwaan jabriyada la yidhaahdo ahlu sunnadana marka way dhexdhexaysteen wahum iyagu wasadun weeyaan ahlu sunnada kuwa dhexdhexaada fii baabi afcaali illaahi tacaala ilaahay afcaashiisa baabka ku saabsan bayna aljabriyati iyo walwaciidiyati jabriyada iyo waciidiyada bay u dhexeeyaan min alqadariyati ah qadariyada iyagaa waciidiyana isku a qadariyana isku ah waciidka laakin waa noo imaan doonaa masaladiisa wahayrihim iyo hayrkood kow wa fii baabi waciidillaahi ilaahay waciidkiisana bayna almurji'ati bay u dhexeeyaan murji'ada iyo walwaciidiyati waciidiyado min alqadariyati ah iyo wahayrihim masaladan waa masaladii labaad waa masalada labaad waxa ay tahay waciidka waciidka waxaa weeyaan wacdi iyo waciid baa kala jiro wacdi waxaa weeyaan qofku in loo ballan qaado wanaag waxay waxaa qofkii sameeyo jannaduu gelayaa waa wacdi waa waciidna waxaa la yidhaahdaa waa goodin ilaahay inuu ugu goodiyo ruux waxaay waxaa qofkii sameeyo naartuu gelayaa mas'alada marka uu rabo inuu ka hadlo waa mas'alatu murtakibi alkabiira ninku haddii uu dembi weyn ku dhaco dembi oo kabiira min alkabaa'ir qofka haddii uu ku dhaco dembi kabiiraa uu la yimaado muxuu noqonayaa marka magaciisa horta waa maxay mu'min miyaa la dhahayaa gaal maa la dhahayaa maxaa la dhahayaa waxa uu yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya waa awalu khilaafin xadaa fi lislaam khilaafkii ugu horreeyey oo islaamka dhexdiisa caqiide ka dhex dhacday oo dadku isku khilaafeen muslimiinta tanaa ugu horreysay ninka hadduu dembi kabiire ah ku dhaco on gaalnimo ahayn maxaa la odhanayaa magaciisa khawaarijtu waxay yidhaahdeen waxaan dhahaynaa kaafir waa gaal waxayna ka dhalanayaan mas'alada iimaan maxaa la yidhaahdaa bay ka imaanaya cinda alkhawaarij iimaan waxaa la yidhaahdaa ficlu daacaati almuftaradati kullahaa kullihaa daacaadka faradka ah ee waajibka dhammaanteed in la sameeyaa iimaan la dhahaa bay dheheen u fiirsa hadalkan aliimaan waxay yidhaahdaan khawaarijtu ficlu daacaati almuftaradati kullihaa daacaadka faradka ah kulligeed in la sameeyaa iimaan la dhahaa cindahum marka ninkii ka tago ficil daaco ah ee waajiba ninkii ka tago muxuu noqonayaa iimaankii waa waayey iimaan maxaa ka soo horjeedo gaalnimo ku dhacay iyagu marka waxay yidhaahdeen ninkii hadduu kabiiro ku dhaco kaafir baan annaga ku magacaabaynaa waxay yidhaahdeen marka qolo waa kuwaas ayaga muctasilada oo ayaga ka agdhow waxay yidhaahdeen adduunyada ma aakhirana khawaarijtu waxay dhaheen naartuu ku waarayaa bay dhaheen maxaa yeeley ma dhici karta ilaahay qofuu naar ugu goodiye haddana inuusan naarta gelinin suurtagal maahanay dheheen maala ilaahay wuxuu leeyahay aayado fara badan qofkii waxaa sameeya naartuu gelaya laabudda inuu naarta gala waayo muctasiladu waxay yidhaahdeen qadyada naarta waa ku waafaqeen khawaarijta naartuu gelayaa waana ku waarayaa bay dheheen takhliidu naar mas'alada magacay xoogaa yar ka warwareegeen oo muctasiladu waxay dhaheen naga magacaan u bixinaynaa waxaa la dhahayaa gaalna ma ahan muslimna ma aha almansilatu bayna almansilatayn ayuu ninkaas joogaa labadii mansilee islaamni iimaanka iyo gaalnimadoo u dhexeeyaa bay dhaheen gaalna ma dhahayno mu'minna ma dhahayno ayb laakiin xukunka aakhiro waa isku waafaqeen tasmiyada adduunyada isku khilaafeen soo maa ayb qolo kale ayaa marka iyagu waxay maagtay bidcada nimankaasi radiya dhinac kale iyaguna aadeen murji'a la yidhaha kuwaas murji'adu marka iyagu waa kala asnaaf ilaa afar qolo ayaa ugu waaweyn waxaanoo dhanna waxay ka farcan maayaan iimaan maxaa la yidhaha marka laga hadlayo waxay yidhaahdaan murji'adu qolada ugu daran waa jahmiyada kuwa la yidhaha jahmiyatulmurji'a waxay dhaheen iimaan waxaa la yidhaha almacrifa qofku inuu ilaahay yaqaano kullu man carafa rabbahu qof kastoo rabbigiisa yaqaano fa huwa mu'minun kaamiluliimaan ay dhaheen waa mu'min iimaankiisuna kaamilaya waxaa la yidhi ilaahay baa dhahaya aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum yahuuddu nebiga inay sida wiilashooda u yaqaaneen baana loo sheegay ibliis ilaahay waa yaqaanay oo qaala fabicizatika la'uqwiyannahum ajmaciin buu dhahayaa rabbi bimaa aqwaytanii waa yaqaanaa ibliis rabbigiis maca daalika ibliis cid ka gaalsanna ma jirto qolada labaad waxaa weyn ashcariyada ashcariyada iyagu iimaan waxay dhahaan tasdiiqa bis qalbiga ilaahay ka rumeey bis afka wax ka soo baxo iyo wax jawaarix laga sameeya iimaana ma jiraan karaamiyada qolada saddexaad waa murji'ada qaybaheeda ka mida iyagu waxay dhahayaan iimaan waxaa la yidhaahdaa alqowl faqad qofku inuu laa ilaha illaa afka ka dhaho qalbiga hadduu doono gaalnimaha ku haysto waa mu'min qolada afaraad waxaa weeyaan murji'at ulfuqahaa baa la yidhaahdaa iyagu waxay dhahaan iimaanku waa wax afka laga dhaho qalbigana laga laga gunto laakiin camal jirka laga sameeyo oo iimaana ma jiraan ma jiro wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum baana naqdi ugu filan ilaahay ma dayacayo iimaankiinna ay salaatakum baa lagu macneeyey biitifaaqi almufasiriin qolooyinkaas marka murji'ada ayagu isku soo duduub waxay dhaheen marka qolada dambe laga reebo qolada dambe ayagu qulaad ma ah oo dembigu waxwaa dhibaa way qabaan ayaga laakiin kuwii hore waxay leeyihiin ee murji'ada ahaa kuwan sowma dhihin ninkii dembi gala waa gaal naarta ku waarayo murji'aduna waxay dhaheen laa yaduru danbun maca aliimaan dembi wax kaa dhibaaya ma jira marba haddaad iimaan haysato waa daraf kale marka soo uga jeedin kuwii hore dembigii gaalnimay gaarsiiyeen iyo naar kuwaarid quluwi bay sameeyeen kuwan dambena dembi waxmaba dhibay dheheen qof mu'minana naar maba gelaaya cusaatulmu'miniin wax naarka gelaaya ma jiro wacdigay iyagu marka xoogga saareen wacdiga aayadihii marka axaadiidtu waxay soo qabsadeen man qaala laa ilaaha ila allahu xaruma maaluhu wadamuhu qofkii laa ilaha illa dhiiggiisa maalkiisa waa xaaraam man qaala laa ilaha illahu khaalisan min qalbihi dakhala aljanna ama yacni xadiidkii ah man qaala laa ilaha illa allahu qofkii laa ilaha illahu yidhaahdo ee ilaahay naarta waa ka xarimaa iyo iyay soo qabsadeen culummada ahlu sunnadana axaadiidtaas waxay ku macneeyeen iyadaa isfasirayso riwaayaadka qaar baa shuruud u xiraaya qaar baa waxay dhahayaa man qaala laa ilaaha illa allah qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaah fiirsoma jeed mar iska dhihid ma aha laa ilaha illah waa in lagu kufriyaa waxa ka soo horjeedaya haddaad laa ilaha illa allahu dhahdo wax ka soo horjeedan aadan ku kufrinin oo dawaaqiid ah laa ilaha illa allah wadaada waxba kama ansaxaayo laa ilaha illahu baa tiri meelay u socoto maba taqaanid oo ma ka fahamsanid inay tahay macnaheedu wax la caabudo xaq lagu caabudo alla aan allah mooyaane yacnii wax la xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ahani ma ka fahamsanid waa un iska dhahaysaa ma ku tarimayso laa ilaha illahu baa tiri sharcigii uma hoggaansamin waxba ma taraysa laa ilaha illahu marka ilaa inqiyaad baa laa ilaha illah shuruuddeeda ka mida ma og tahay laa ilaha illahu baa lagu yidhi diintii baa lagu keenay ma rabtid tarki oo ibaa iyo istikbaar oo la socdo laa ilaha illahu baa leedahay ma jeclid iyada dadkeeda ma jeclid cidda iyada baabi'inayso ka soo horjeeda ayaad la socotaa ood la baabi'inaysaa tawxiidka baad wax ka baabi'inaysaa waxma ansaxayso tawxiidkaasoo kale waxma anfacayo adugu marka waxaa weeye shuruud baa lagu xiray laa ilaha illa allah fara badan ilaa toddoba culammadu gaarsiiya ayb marka nimankan waxaa la yidhi marka axaadiidka fahamkiisa idinka qaldane axaadiidtani iyadoo muqayad ahay soo aroortay iyada oo muqayad ah marka ha lagu amb ilaaqan taqyiidka xagga jira ha lagu xambaaro murjiadii marka soo uma jeedid waxay yidhaahdeen iimaankii dembi iimaan adoo haysto waxba kaa dhibi maayo khawaarijna waxay yidhaahdeen dembigu waxuu buriyaa khayrka aad haysato dhan buu kaa burina ahlu sunnadii marka wasad waa waxay yidhaahdeen ruuxu dunuubtu wixii aan iskiis gaalnimo aan u ahayn hadalkaas marka diqaa ku jirta fiiriya dembiga dunuubtu waa laba nooc dembi sidiisa gaalnimo u ah iyo dembi aan isaga gaalnimo ahayn dembigii sharcigu ou ku xukumo gaalnimo dembigii sharcigu ou gaalnimo ku xukumo weliba kufrigaasuna uu yahay kufri akbar ah aa laba shardigo dembigu alleh rasuul inay gaalnimo ku xukumaan horta gaalnimada ay ku xukumeenna waa inay tahay tii akbarka ahayd ila gaalnimo asqaraa jirto kufri asqar ama kufrin duuna kufrin oo sharcigu waxyaaba uu kufri ku sheegay haddana la ogaaday inaan gaalnimadii loo jeedin weynayd waxaa ka mida qowluhu sal ll ly slam uu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qof muslima in lala dagaalamo waa gaalnimou yidhi sharciga gaalnimadaas marka tii weynayd miyaa mase waa tii yarayd waa raadinay marka hore haddaa kufrun aad aragto istaag kufrigan akbar miyaa mase asqar fiiri waxaa noo soo baxaysa kufrigan inuu asqar yahay marka waxaa u deliila qowluhu tacaala wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu waxaa naloo sheegay laba koox oo ilaahay mu'miniin ku sheegay haddana dagaalamayo idan marka dagaalka muslimka uu dagaalamo inaan lagu gaaloobaynin aayaddan kala tusto faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faitibaacun bilmacruufi waadaa'un ilayhi biixsaan ninkii iyo kii uu wax ka dilay baa walaalo waayo la yidhi walaaltinimada islaamku sheegaya waa tan iimaaniga aw haddii marka dembigu uu caddaado kufri inuu yahay sharcigu caddeeyo kufrigiina uu yahay kii akbarka ahyo diinta ilaahay looga baxayo waxaa la leeyahay dembigaasi waa kufri ayb waxaa marka qofka uu u baahanayaa ka bacdi ruuxa marka ayb dembigu haddii marka uu kufri yahay ruuxiisiina marka uu ku shuruudii mucayanka marka dembigii hadda waxaan ka soo baxnay dembigii inuu kufri noqdo kufri akbara weliba uu noqdo ruux baa galay marka dembigaas ku sugnaaday oo ku dhacay ruuxa galay marka inuu horta dembiga ama gaalnimada isaga qirto dembigaa inuu galay amase in yacnii markhaati iyo wixii wax ku sugnaa jireen ay ku caddaadaan markii la ogaado ruuxan gaalnimada inuu ku dhacay aan ogaanay waxaan u baahannahay shuruudii lagu gaalaysiinaaye ma taallaa meesha mawaanicdii gaalnimada ka baajinaysayna ma joogtaa taasaa la fiirinaya mawaanicdu waa afar ma maaniculjahli maaniculjahligaas inaan dul istaagaan rabaa wax yar maaniculjahliga laftirkiisa ayaa dadku waxay yihiin ifraad iyo tafriiday ku kala jiraan ayb qolana waxaa weeyaan guluwi bay ku samaysay maanicaano waxay yidhaahdeen ruux kastoo kufri ku dhac waa iska jaahilba nacam wabitaali wax la gaalaysii karaa maba jiraba nacam quluwi waa iyada laftirkeeda nacam jahli kasta ayaa qofka macduur uu ku yahay waa quluwi taas meel dhigo qolana tafriid bay ku sameeyeen waa ka gaabiyeenoo waxay yidhaahdeen ruuxii isagooba jaahila waxa inay gaalnimo yihiin aan ogeyn ay iska gaalaysiinayaan gaal waayo fulaan axkaamna ka ratibaayan labadaba waa khalad marka xaqu marka wuxuu yahay jahliga alcudru biljahli marka laga hadlaayo mas'alada waa in la fiiriyo horta qofkaanu ku dhacay masaa-isha labay u qaybsantaha masaa'il daahira iyo masaa'il khafiya masaa'ilna waa daahir oo muslimiinta dhan waa u wada muuqataa oo waxay muslimiintu ka jaahil noqon karaan maba ahanba masaa-isha daahirada ah waxaa loogu cudur daaraa laba qolo nin hadda soo islaamay iyo nin nasha'a bibaadiyatin baciidatin can ilislaam baadiye fog oo islaamka iyo tacaaliimtiisa ka fogtaa nin ku soo koray ayaa loogu cudur daaraa ruux magaalo joogay weligiis masaajidku dhex jiri jiray yacnii waxa uu ka jaahil yacnii waxa muslimiintu yacnii ay wada og yihiinoo u daahir ah masaa-isha daahirada oo muslimiinta dhan u wada muuqato ma loogu cudur daari karo min almasaa'il adaahira marka waxaa ka mid noqon karo salaadoo kale wujuubkeeda waxaa ka mid noqon karo soonka wujuubkiisu shacaa'irta waaweyn islaamkaa ka mid ah masaaisha daahirka ah waxaa soo gelaya masaa-isha daahirka ah islaamku inuu necab yahay yahuudda iyo nasaarada waa iska daahir masalo daahira yahuudda laftirkeeda iyo gaalada laftirkoodaa ogba inuu islaamku necab yahay gaalada sooma fahmi masalada noocaas oo kalea marka ruux haddii maalan hadda wixii waddankan ka dhacay oo kale ruux haddii marka nasaaradaas hadda annaga dariskeedna ah oo ruux soomaaliya oo on ogeyn maanta uusan jirin cadaawadooda iyo iyo waxa ay noola dirirayaan waxa ay yihiin iyo bilidaafati ilaa daalika iyagii oo caddaynaya oo la soo taagan waxaasoo dhan isku wada geegeey ruux marka intaasoo sano jiro toddobaatan jira lixdan jir konton jir waxaa doonta dheh yacnii ka jaahil noqon kara miyaa jira nimankaas haddii lasoo kaalmeeyo oo carrigii islaamka la soo geliyo inay diinka ilaahay baabbi'inayaan iyo dad muslimiina inay u socdaan inay baabbi'iyaan ma ruuxaan ogeynoo muslim soomaaliya baa maanta jirana masaa-isha noocaas oo kale masaa'il daahira waa jahli loogu cudur daaro qof marka hadduuna isyeelyeelaynin xataa dadka soomaalida kuwa baadiyaha jooga waa yaqaanaan amxaarada yani iyo balaayadooda iyo buqdiga ay u qabaan iyo waaydad muslimiinta ay u haayaan way ogyihiin masaa-isha noocaas oo kale min almasaa'il adaahiray ku jirtaa sheekhulislaam ibnu taymiya majmuuculfataawahana wou ku sheegaa macnahaas oo kale oo wuxuu yidhaahdaa masaa-isha daahirkaa markuu tilmaamayo uu ku soo daraa middaa cadaawada yahuudda iyo nasaarada iyo kalaa iska xuduuqay ani hadda waxaan ka hadlayaa waa asal waayo farciyaad waa dhici kartaa qofku inuu fahmi waayo war waxaa ninkan makuu cadaaweysanayaa ma sameya way dhici kartaa farciyaadka laakiin asalkaan ka hadlayaa ogoona masale marka taas wa masalada masalada kale waxay tahay maanica labaad marka maaniculjahli waxaan rabaa inaan marka ogaa masaa'il daahira iyo masaa'il waxay u qaybsantaa iyo masaa'il khafiya masaa-isha khafiga waa loogu cudur daari karaa dadka midda labaadoo kale jahliga marka la joogo in lagu baraarugsanaado la rabo waxay tahay qiyaamu اlxuja iyo fahmu اlxuja iyadan in la kala sooco ruux waxaa dhici karto goormaa la dhihi karaa qofkaani xujada waa ku qumtay waa lagu ooga xujada waxaa la dhihi karaa hadday xujada soo gaarto ay u soo gaarto hab oo u fahmi karo ruuxaan hadday xujadii ilaahay soo gaarto hab oo u fahmi karana ay u soo gaarto qaamat calayhi alxuja haddii marka asagu xujadii waa soo gaartay hab ay u fahmi karay u soo gaartay asagaan u soo jeedin laakiin ma loo cudur daaraya midkaasoo kale jahli ma looga cudur daaraya maya maxaa yaele isagaaba gaboodfal sameeyey isagaa diidayo tafriid ku sameeyey waxa kan masalada iyadan in lagu baraarugsanaado sheekhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab iyo axfaaddiisuna way wada tilmaamayaan haddii aan la haddii laakiin la yidhaahdo ninkan waa inuu xujada fahmo una fahmaa ninka adduunyada ugu cilmi badan soo u fahmoo kale cid ma gaalaysiyanay markaa cid yacni waxaan ujeedaa cid kufriga uu ku dhacaaya ma laha cid kufriga uu ku dhacaaya markaas ma laha taa iyadana marka qiyaamu اlxuja fahmu اlxuja in la kala sooco aaday u wanaagsan tahay waxaa kaloo iyadan u baahan in wax laga fahmo masaa-ishaanna ku tacalluqo xiriir la leh ruuxa laftirkiisa jahliga ruuxa loo cudur daarayo laftirkiisa way ku xihan tahay oo waxaa jira mas'ale ninna loogu cudur daara nin aan loogu cudur daaraynin culimmada hore waa samay jireen mas'alatu khalqi اlqur'aan oo kale waxaa dhici jirtay selafka qaarna dadka qaarna inay ku gaalaysiiyeen kuwana aynan ku gaalaysiinin limaada dadku isku mid ma wada ah mar walba waxyaabahaasoo dhan baa marka mas'aladan ku tacalluqo xiriir la leh haddii marka la yidhaha wax kasta jahli jahli jahli jahli mas'aladii marka oo quluwi lagu sameeyo waxaa ka soo baxaayo kufriga oo dhanba inuu noqdaba jahli bas oo meesha marka waxaa ka imaanayso nin wax og ma ahane waxaan ujeedaa jahligu inuunan kufri ahayn baa ka soo baxayso oo ninka gaalka noqonayo nin wax og bis inuu yahay innagoo og weliba dad badan oo yacni jahli kufri loogu xukumo inay jiraan waxaa muhiima qofkan jaahil hadduu doonaa ibnu jariir dabarina waa sheegaa masaladaas aayatun waxaa ku tusaysana wuxuu ku sheegaa tafsiiru suurati albaqara qowluhu tacaala markuu ka hadlaayo waidaa qiila lahum wamin annaasi man yaquulu aamana biاllahi wabilyowmi اlaakhiri wama hum bimuminiin yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu ma yakdacuuna ilaa anfusahum wama yashcuruun yuhaadicuuna allaha wاladiina aamanuu wmaa yakdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun iyo aayadaha kale ka dambeeya waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi اlardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum اlmufsiduun maxaa la raaciyey walaakin laa yashcuruun aayadda kalena walaakin laa yaclamuun ayagoo haddana laa yaclamuuna la dhahayaa munaafiqnimo iyo gaalnimo lagu sajina la yidhi soo ma jeedi marka ruuxan inuu wax ogaado si uun xujada u gaari kartaa la rabaa xujadu si uu u fahmi karo wixii ka dambeeya marka waxaa weeyaan waa waa saas maanica labaad waxa ay tahay waa maanicu maanica labaad waxaa weya maanicu likraah qofkii gaalnimada waa lagu qasbay mukraha qofku markuu mukraha yahay macduur yaa la dhihi karaa marka waa mukrah ibnu xajar fatxulbaariga kitaabulikraaha markuu sharxaayo awalka markuu keenaba shuruudu ikraahu sheegaya waxyaabaha uun ugu muhiimsan waxay tahay ruuxan yacnii in uu xaqiiqsado yacni ruuxan dirqinaayo qasbaayo horta waa inuu awood leeyahy ruux hadda awood aan kugu lahayn haddaad tiraa waa i qasbay wax soconaayo waxaa kaloo iyadana ka mida shuruudaha ruux waa in ruuxan la dirqinaayo inuu ogaado yacnii dannigiisa gaalibka inuu keeno waxaan laga dalbanayo hadduunan samaynin in la dilayo in yacnii ay u tahay danni qaaliba inuu ku ogyahay ilaa hadduu yani siyaabo kale yani war ninkaa inuu ku dilana waa dhici kartaa inuuna ku dilin waa dhici hadday timaado maya ikraahi shuruuddiisi ma taxaquqin ilaa afar shardi buu u sheegi jira meeshaasna loo raajico aduu marka qofka haddii la dirqiyo waa kas man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan masalada yani maanica saddexaad waxaa weya maanicu ta'wiil ruuxan nas ayaa ku dabagedoomay gaalnimou ku dhacay laakiin wuxuu u cuskadayaa waxay ta waxuu cuskanaya nas ayuu si qaldan u fahmay macduur qudaamata bnu madcuun radi allaahu canhu baxrayn ayuu wakiil uga ahaa cumar khamray cabeen marka iyagoo dhowr markaasay weliba yidhaahdeen annaga waa noo bannaan tahay dhan khamrada istixlaalu lkhamri waa kufri soo maaha aayaddaana marka ku ayuu keenay laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fii ma dacimuu idaa mataqow waaamanuu wacamilu saalixaati ilaa aakhiri aayadduna waxay ku soo degtay dadkii intaan khamrada la xaribin ka hor dadkii ayagoo cabaaya dhintay iyo saxaabada ay u welwelay markaasu waxay yidhaahdeen dadkii khamrada ayagoo cabaaya dhintay sha'nigoodu waa sidee markaasuu ilaahay yidhi laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma dacimuu waxay hore u soo quuteen dadkii mu'miniinta camalka saalixa la yimid wax dembiya korkooda ayaga marka waxay u fahmeen qofka mu'min hadduu yahay camal saalixan ou la imaanayo khamraha ducaba dhib ma laha saas u fahmeen cumar baa loo keenay markaasuu wuxuu yidhi ha loo bayaaniyo ha loo caddeeyo fa in asaruu hadday daa'imaan sidoodii hore ha la diliyo ruux marka khamr dilka maxaa keenaya gaalnimadaa keenaya ee ruux khamraha ducaba lama dilay moogta wa in rajacuu hadday soo laabtaanna fajliduu karbaashow marka ma ku degdegin cumar radia allaahu canhu soo ma aragta maanica afaraadee ugu dambeeya waxaa weya maanic alkhaa maanicu waxaan ujeedaa haahiy alkhata qofkan afkiisii bay waxaan ka soo baxsadeen yacnii waxaa weeyaan qasad kama aynan ahayn qasad markaan leeyahay waxaan ujeedaa ficilka ficilkaan ujeedaa mas'aladaas iska jeerna dad badan baa talaqbud ayagana ku sameeyey ficilkan oo ku kacaayounan u qasdin inuu ku kaco waa uu ka soo boode kasoo boodmo oo kale waxaa kala duwan marka inuu gaalnimada u qasdo iyo inuu ficilka u qasdo kala duwan ruuxii maalan waxaan inay gaalnimo yihiin waa ogyahay ficil buu samaynayaa ficilkii waa u qasday inuu sameeyo gaalnimo inuu yahay waa og yahay laakiin inuu ku gaaloobo uma uunan qasdin kaas macduur miya may macduur maaha kaas macduur maaha inuu gaalnimo inuu galaa gaalnimo u qasdaa shardi ma aha dad baa waxay ku dhahayaan marka ruuxan yacnii laa ilaha illah buu leeyahay gaalnimadan yacni dadkaan adduunya unbay u qasdeen maahan inay gaalnimo hadda galaan uma aysa qasdin waxaas shardi maaha waa madhabulirjaa waay nacam hulaatu lmurji'a madhabkooda wa oo iyagu waxay leeyihin marka ninka oo gaalnimada lagu xukumaayo waxaa qasaba gaalnimada laftirkeeda inuu u qasdo maya ficilka inuu u qasdo unbaa shardi hadduu ficilka u qasdo waxyaabahan kalena mawaanicdan kalena oo waayo waa gaaloobaya marka qasdulficli iyo qasdulkufri labay kala tahay kufriga in loo qasdaa waxba kuma jira isaga meesha nacan ama gaalnimo ha u dan lahaada inuu galo ama yaan u dan lahaanin waxaa weeyaan waa taas iyadu ictibaar ma leh ee ficilka wey waxaa ictibaar xadiidkii marka waxay keenaan ninkii yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk aqda'a min shiddati اlfarax mawaanicdu waa afartaas shuruuduna afartaas ka soo horjeedaan hadda marka waxaan ka soo baxnay dembigu inuu horta fii xaddihi gaalnimo u yahay gaalnimadiis waa inay akbar tahay ruux marka lagu xukumaayo horta waa inuu galay in la hubsado wax ku dhacay aaniyan haddana yacni waa in la ogaado maxay inuu yacnii shuruuddii taxaququ shuruud waintifaau lmawaanic waxaa kaloo iyadana ku jiro ruuxii gaalnimada marka dembigii iskiis gaalnimo inuu u ahaado dunuubta qaar marka waxaa jira aan iskeed gaalnimo u ahayn zinada oo kale sariqada oo kale sideeda gaalnimo u ah walidaalika markuu nebiga dhahay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min yani marka la leeyahay zinadu iskeed gaalnimo uma aha laakiin haddii caqiide ay la xiriirsantay gaalnimo noqonay istixlaal haddii ay la xiriirsanto istixlaalku marka waa caqiidow waa baab kale laakiin ficilkan bixaddi daatiisa gaalnimadu marka waxay noqotaa qowl ficil ictiqaad masalada kale in lagu baraarugo u baahan shayga lagu gaaloobaa mukafirka ah qad yakuunu muctaqad uu aaminay qofka gaalnimo waa keena ficil ou la yimidna gaalnimada waa keenta sanab oo u sujuudo ha noqoto iyo hayriha meelosheek ee qowlna waa noqdaayo gaalnimadii qowlna waa noqotaa maalan diintiiba u caaye nebigiiba u caaye wamaa ilaa dalik waxyaabahaas ayb intaasna marka waa taas iyadu dad waxaa jira iyaguna marka dhahaayo kufriga oo dhan ictiqaad bis waayo kufriga ictiqaad keliya ku koobmaayo ficil maa lagu gaaloobaa qowl maa lagu gaaloobaa waa lagu gaaloobaa qowlo aayadda qur-aanka ku tusaysa qowluhu tacaala laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum nimankii yidhi maa ra'aynaa nebiga asxaabtiisa ay la socdeen ghaswatu tabuuk maa ra'aynaa arqaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i min haa'ulaa'i alquraa quraa'daa nebiga asxaabtiisa wax ka fulaysan oo ka calool waaweyn oo ka fulaynimo badan markii laysla kulmo ma aanan arkinin hadalka isaga ah marka ilaahay waxyi buu ka soo dejiyey oo waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay innamaa kunnaa nakhuudu wanalcab annagoo iska dheeldheelayna ilaahay wuxuu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum iimaankiinnii aad rumayseen kadib waa gaalowdiina sheekhulislaam ibnu taymiya saaribulmasluulka wuxuu leeyahay kufruhum kufrigooda wuxuu ahaa bilqowl qowlay ku gaaloodeen hadalkooda marka waa in layska jiraa marka mukafiraad qowli abaa jiro mukafiraad ficli abaa jiro mukafiraad ictiqaadi abaa jira nacam kitaab marka laga alifaa jira yacni mukafiraadka qowliga ficliga ictiqaadiga oo aqwaasha ilaa waxaan u malaynayaa lixdan qowl buu soo aruurinaya waxaa iska leh sheekh bin baasna uu raajicay oo taqdiim u sameeyey calawi saqaaf ayaa iska leh ma ahan saqaafkan xasan saqaaf ma ahanmarakabeelo calawi saqaaf baa ninkan la yidhaha nin marka waxaa weya kitaabkaas ilaa lixdan qowl ku dhowaad ugu keenay oo a'immadii hore ilaa kuwan dambe la soo gaaray waxaa iyadana marka mas'alo u baahan marka meeshaan murji'o darafkeeda waa aragnay oo wacdiga xaggeeda u yeelatay waciidkiiba ay waxba kasoo qaad ka dhigeen kuwan kale iyaguna khawaarijtu waciidkiibay xoojiyeen ahlu sunnadii marka waa wasad oo waxaa weeye waxay yidhaahdeen ilaahay wacdigiisa horta ma khilaafa wallaahu in allaha laa yukhlifu lmiicaad wacdiga ilaahay ma khilaafo ruux haddii uu camal la yimaado shuruudihii alla ugu talagalay uu kula yimaado ilaahay waa ka abaalina waciidkaa soo hara marka waciidku marka qasab miyaa inuu ilaahay keeno waciidku waxaa weeye ninkii waaa waxaa sameeya naartuu gala hadday gaalnimo tahay dabcan oo qof ruux uu gaalnimo ku dhinto ilaah isagaaba sheegaba janno inay xaaraan ka tahay laakiin ninkii waa mu'min haddana dunuub buu ku dhintay kabiiro kabaa'ir buu dhex dabaashay wuxuu ku dhintay marka isagoo kabaa'irta ku jiro oon ka toobadkeeni ahlu sunnada waxay dhahayaan amruhu ila allah arrinkiis ilaahay u yaalla in shaa'a cadaba hadduu doono waa cadaaba in shaaa cafaa canhu hadduu doonana waa cafinaya sma fahmi khawaarij iyo muctasile waciidiye maxaa loogu magacaaba laabudda waciidku inuu dhacay dheh ninkan la yidhaha marka camr bnu cubayd baa wuxuu u yimid abu camr bnu abu camr bnu اlcalaa qaariga ayuu u yimid markaasu wuxuu yidhi abu camaro waxaad akrinaysaan idinku ilaahay ballanta ma ka baxaa buu yidhi maya buu yidhi ilaahay ballantiisa ma khilaafo de ilaahay wuxuu leeyahay ninkii dembigaa iyo dembigaa sameeya naartou gelayaa idinka xaggee ka keenteen buu yidhi marka in shaaa cafaa wa in shaaa cadaba waxaa kugu dabagedoonta luqadu wacdi iyo waciidba iska kaa dhex galay wacdigu qofka ballanqaadka oo sameeyo inuu la yimaadaa ammaan waayo waciidka iyo goodigu hadduu iska cafiyo qofka oo iska dhaafana ammaan waaye lama dhahaayo yacni qofkan waciidkiibau khilaafay waxa la yidhaha ma jiro sooma fahmi yacni qof qof baad u goodisa adi waxa haddaad samayso waa ku garaacayaa baa tiri wixii bau ku kacay markaas iska cafisay ma waxaa la dhahayaa ninkan nin ballanka baxyo badan waayo luqada xataa saas kuma ahan soo maaha bal waxaa laleeyahy ninkaan nin dulqaad badan waayaa soo baxaysa oo ammaan ah marka ilaahay wacdigiisa ma khilaafo waciidkiisa laakiin hadduu cafiyo iskaga tago caayi ma ahanoo ballanka baxya ma ahan lama dhaho taas hadal saasoo kale uu yidhi ibnu kaiirta tafsiirkiisa kusoo naqliyaa waciidka marka shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaha toban shay baa lagu dhaafa ilaa toban buu gaarsiiyaa fataawaha waa ku sheegaa minhaaju sunnaha waa ku sheegaa alimaan alawsadka waa ku sheegaa oo fataawasna ka mid ah sharxu xadiidi jibriil ilaa marka toban buu sheegay toobada waa looga dhaafi karaa ruuxaan waciid dembibuu ku dhacay maxaan maxaa loo naari waayeyna waxaan loo naaraynin waxaa dhici karta inuu ka toobad keeno waxaa dhici karta in yacnii istikfaara uu ilaahay weydiisto waxaa dhici karta in inta la musiibeeyo musiibada loogu dembi dhaafo ma yusiibu اlmuslima ama maa yusiibu اlmu'mina min naصbin walaa waصbin walaa hamin walaa xusnin xata shawkatu yushaakuhaa ilaa kafara اllahu biha khaطaayaahu waxaa dhici karta in loogu dhaafo shafaacada nebiga sal ا slm dembigiisa waxaa dhici karta in loogu dhaafo janaasada dadka ku tukanayo shafaacadooda in loo aqbalo waxaa dhici karta in loogu dhaafaayo ducada loo soo duceynayo way fara badan yihiin marka waciidkan muxuu u dhaboobi waayey wax badan baa baaji karo ayaa la leeyahay waxyaabaha baajinayana kayta wa kayta wa kayta wa waxyaabahaas ahlu sunnada marka waxay u dhexeeyaan murji'ada iyo khawaarijta iyo muctasilada oo dhinaca iyo murji'aday u dhexeeyaan siday ugu dhexeeyaanna waa aragtay murtakibu lkabiira khawaarijtu waa gaal naartuu ku waarayaa bay dhahay maxaa yeele ilaahay baa naar u ballan qaaday murji'a waxay dhaheen ninka dembi kabaa'ir hadduu dhexgalo marba iimaan leeyahayna waxba dhib ma laha ahlu sunnadiina waa dhexdhexaysteen oo waxay yidhaahdeen ninkan magaciisa horta mu'minun naaqisuliimaan saasa annaga ku magacaabaynaa mu'min naaqis uliimaan ama mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi sooma fahmi magaca saasaan ku maga amaa xukunkiisa aakhiro magaciisa adduunka waa kaas ay aakhiro xukunkiisa aakhiro waxaan leenahay hadduu dembigaan uunan ka toobadkeenin in shaaa mashiiada allou ku dhex jiraa marba haddii aynan ahayn waxa uu ku dhacay gaalnimo alfahma umalayna wa fii baabi waciidillaahi waciidka ilaahay goodiga alla baabka ku saabsanna bayna almurji'ati weeyaan murji'ada dhexdoo iyo walwaciidiyati iyo waciidiyado min alqadariyati wagayrihim marka masaladan waa awalu khilaafin xadaa fi lislaam sidaa u garada masaa-ishaanna ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa xadiidkan bunya alislaamu calaa khamsin markuu sharxaayo masaa-isha ku tacalluqda yaa mu'min la dhahaa yaa kaafir la dhahayaa yaa munaafiq la dhahayaa waa masaa'il waaweyn oo ay ku xidhan tahay sacaadatu dunyaa waalaakhira fudayd in lagu gala ma aha qof aqoontiisu aynan gaarinna inuu dhex gala ma aha buuyi walidaalika marka xukunka dadka waa dhib badan yahay waxaa dhici karta mar in mas'alada kufri lagu xukumo ruuxeedii aan lagu xukumin maxaa yeele taxaququ shuruud iyo intifaacu lmawaanici khalal inuu galo xukunkana sidiisaba shuruud keliya lagama fiiriye intifaau lmawaanicna waa laga fiiriya marka masaladan marka iyada hadda laftirkeeday dadka beyna ifraadin wa tafriid ay ku yihiin haddadan laftirkeeda qof waxaa weeya wuxuu ku yani ku yahay haali uu ku yahay xagga wax takfiirinta midna wuxuu haali uu ku yahay cadamu takfiirka cadamu takfiirkaa shaxiixnimo uga jirta gaalaysiin la-aanta labadaba laba baadi waa ogow hadday tahay laakiin ma simayna haddana maca daalika oo yacnii in takfiir lagu gafo iyo in cadamu takfiir lagu gafo waxaa daran in takfiir lagu gafo maxaala takfiir haddii lagu gafo waxbaa ku sii xigo dhiig la bannaysto maal la bannaysto cirdi la bannaysto ayaa kusii xigo midkan laakiin ruuxan gaal ma ahan dhahayo ruuxiina uu xaqiiqatan kaafir yahay isaga unbaa wax isu dhibaaya ma ahan hadda wax badan yani wax ka ratib maayo badanoo ka sii ratib maayo aad uma badno waa yani way jiri way jiri karaan laakiin kan kalaa ka badan waalkhada'u fi lcafwi khayru min alkhada'i fi lcuquuba cafis in lagu gafaa ka khayr badan cuquubo in lagu gafo soo ma fahmin walidaalika qofka haddii islaamnimadiisu ay sugnayd ka zuuli mayso ilaa biyaqiin yaqiintu laakiin maxay tahay yaqiintu waa in kitaab iyo sunno iyo qawaaciddii sharciga loo hayo ee ma ahan yaqiintu ummadda dhan inay isku wada raacda ma ahan macnaheedu caami iyo culummada marka dadkii marka masaladan iyadana in laga daayo ifraadka iyo tafriidka oo wasadiyadii ahlu sunnada la laazimay wa fii asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka asxaabtiisana bayna araafidati wاlkhawaariji raafido iyo khawaarij bay u dhexeeyaan ayb ahlu sunnada raafido iyo khawaarij bay u dhexeeyaanoo saxaabada qolana quluwi bay ku samaysay qolana jafaa ayay ku sameeyeen fiiri raafidadu nimanka la yidhaahdo ama shiicada idin kugu xiga mayaa saas gadaalu ka keena ya cafan anaa kala hormariyay raal lahaada wafii baabi asmaaءi اliimaani wاddiini masaladan saana magaceedu u yahay waxaa la yidhaha masأlaة اlasmaaءi wاddiin ama masأlaة اlasmaaءi wاlaxkaamu hadda gale شhan baab waa شhantan baab marka yani la ogaada baabkii koowaad masaa'il اasmاء wاsifaad baabkii labaad masaa'ilu afcaal الlah ama qadar baabkii saddexaad wuxuu ahaa masaa'iل اlwacdi wاlwaciid baabka afraad waxaa weeye masaa'ilu اlasmaa'i waaddiin ruuxa maxaa lagu magacaabayaa maxaa la dhahayaa gaal muslim tii aan hore usoo sheegay wa wax badan kaga laaban mayo wa fii baabi asmaa'i اliimaani iimaanka asmaa'diisa iyo wadiini diinka asmaa'diisa baabka ku saabsanna ahlu sunnadii bayna alxaruuriyati bay u dhexeeyaan khawaarijta iyo walmuctasilati oo dhinaca wa bayna almurji'ati waاljahmiyati murji'ada iyo jahmiyado dhinac kale masaa'ilu asmaaءi اliimaani wاddiin iimaan maxaa la yidhaha marka la joogo dadkii ifraad iyo tafriid iyo wasad waay ahlu sunnati waljamaca iimaan waxay ku magacaabeen aliimaanu qowlu wacamalu yaziidu biطaacati wayanqusu biاlmacsiyati walahu aslu wafarcu sidaasay dhaheen iimaan waxaa la yidhaha bay dhaheen qowl iyo camal qowl markaan leenaha qowl اlqalbi iyo qowl lisaan iimaanka waxaa weye wax afka looga dhawaaqo wax qalbiga laga dhaho wax qalbiga laga dhahaayo waa ilaahay aqoonsashada la aqoonsanayo iyo waxyaabahaas camalu اlqalbi iyo camalu اljawaarix camalkuna labadaasaa soo hosgelayso camalu اlqalbi waa tasdiiqa ilaahay la rumaynaayo xubbiga ilaahay la jeclaanaayo camal qalbi ah iimaan wey camalu ljawaarixna salaadda la dukanaayo iyo jihaadka iyo dawaafka iyo waxyaabahaas aliimaanu qowlu waa camal marka meeshaas ka timi yziidu wayanqus iimaanku haddana ahlu sunno waxay rumaysan yihin waa ziyaadaa wayanqus waa nuqsaamaa daacaduu ku ziyaadayaa yaziidu bidaacati raxmaan daacada ramaan allah raxmaanku ku ziyaadaa wayanqusu wuxuu ku nuqsaamaa macsida waxay ka dhigeen marka iimaanka wax aqbalaayo ziyaado iyo nuqsaan iimaanku wuxuu aqbalaa marka aلziyaadaةu wالnuqsaan qoladaa marka ay kuwaa kuwaasaa waxaa kaley u yeeleen ahlu sunnada iimaanka asal iyo farac ay u yeeleen cibaaradii salafkana asal iyo farac waxaan kaloo shardu sixa iyo shardu yacnii camalku shardu sixa miya iyo shardu kamaal miya iyo curfiga yacni salafka iyo wax mutacaaraf agtooda ka ahaa ma ahayn bal culimmadii salafka laga heli maayo wax shardi sheegayba saalimaan isagoo ka hadlay wax shardi tilmaame ma jiro hal imaamaa la sheegaa ibn abi yaxya alimaam yacni ibn abi yaxya alcadani kitaabulimaan kitaab layraa oo madbuuc uu leeyahay terjamo waxaa la arkay baabu shardi liimaan iyo waxsaas isagoo sheegaya terjamadana marka waxaa terjamada u sameeyey isaga ma ahane muxaqiqa kitaabka waa ee asagu taraajim maba u samaysanina axaadiid unbuu isdabageliyey bacdi naasoo marka iimaanka ay ka hadlaybaa meeshaas xoogaa ku simbiriraxdan oo waxay yidhaahdeen salafkii qaarkood baa shardi iyo sheegay oo waxaa ka mid ah fulaan ibn abi cumar alcadani kitaabkaas oonu ku sheegay baabu kadaa buu yidhi tabwiibka waxa samaystay waxaa weeyaan waa muxaqiqa kitaabka ee imaamka ma aha muqadamadoona ku sheega ninka muxaqiqa kitaabku ahayna taas waa iska masale jaanibi wax saas u weyn ma aha marka iimaanku cibaarada marka salafku waxay ahayd iimaanku asal iyo faracuu leeyahay asalkiisu waxaa weeyaan waa tasdiiqa iyo iqraarka ruuxu yacni qirashada afka ah iyo tasdiiqii qalbiga ahaa iyo maxabadii iyo waxyaabaha markuu la imaado afkana kaga dhawaaqo asalkii waa haystaa camalkii kale jawaarixduna furuuculiimaan waayo iimaankiibuu farac u yahay furuuc markaan leenaha waa sunno kama wadno furuucdii baa waajib iyo mustaxab u qaybsanta haddana hadhow marka liliimaani aslun wa farcun macnay samayn doontaa ogow sidaanna ilaa waxaa u sheegay a'imo aad u fara badanoo imaamulmarwasi uu ka mid yahay tacdiimu qadri salaa fuqahaa culamaa u ahlilxadiidna waa ka soo naqliyey iimaanku inay asal ay farac u kala qaybtaan qaybsadaan yacnii waxay ka wadaan iimaanka qaybihiisa isku derajo ma aha qayb baa asal ah haddii la waayo iimaanka dhanba tegaa qaybna waa faraco haddii la waayo iimaanku waa joogaa laakiin nuqsaan baa gashay iimaankii hal derajo ma wada ahan yacni saas waa wax meesha ku jiro waa xadiidkii nabiga sal alla ly slam ee ahaa aliimaanu bidcun wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah adnaaha imaadat اladaa can اariiq isku mid miyaa laa ilaaha ila اllah iyo qashinkaoo jidka laga qaado isku derajo may may wada joogaan maya iimaanku marka isku derajo ma ah shucabkiisu isku mid ma wada aha qaarna waa usuul qaarna furuuc sidaa marka in loo ogaado intaas marka waa intay ahlu sunnadu dhaheen khawaarijta iyo muctasilada maxay ayagu iimaanka ka dhaheen ila asmaa liimaanaan joognaa mugta maxay ayagu iimaan u yaqaanaan waxay dhaheen aliimaanu ficlu daacaati اlmuftaradati kullihaa iimaan waxaa la yidhaha daacaadka faradka dhammaantood oo lala imaano idan marka khawaarijtu iyo muctasiladu ayagu iimaanka oo dhan isku derajay ka dhigeen laa ilaha illa allahuda salaada tukashadeeda soonka la imaatinkiisa ammaanada oo la guto kulli isku derajo wada hadalkoodu saasoo ficlu daacaati almuftaradati kulliha ayb ayaga marka meesha ay ahlu sunno ku khilaafeen maa intee waay marka liliimaani aslun wa farcun ay isku haystaan ahlu sunnihii iimaankii waxay u sameeyeen usuul iyo furuuc kuwan laakiin iimaan oo dhan shucabta iimaanka o dhan waa waa hal derajay wada dheheen halkaasay ku kala duwan yihiin oo ayagu ma kala qayqaybinaayeen iimaanku waa hal jus haddii la waayey kulligiis waa la wada weynayaa bay dhaheen murji'adii marka waa soo sheegay afar firqa waaye qole tiri iimaan aliimaanu huwa almacrifa qole iimaanka ku qeexday atasdiiq qole iimaan aliimaanu huwa alqowl tiri iyo qole aliimaanu qowlun waictiqaad bis tiri dhammaantood maxay ka afartan qolo iyo ahlu sunna maxay ku kala duwan yihiin ayaguna waxay ku kala duwan yihiin ahlu sunnuhu camalka iimaankay ku soo dareen kuwan dhammaantoodna camalku iimaan kama dhigaan mana ku daraan ninka marka murji'animada muxuu uga baxaa marka ruuxu murji murji'animada wuxuu uga bixi karaa koow inuu yidhaahdo iimaan camalku iimaanku ka mid yahay ruuxu hadduu rumaysan yahay al acmaalu sawaan kaanat acmaal alquluub ama acmaalu ljawaarix ha noqoto min aliimaan hadduu dhahayo murjia ma wuxuu kale uga baxaa iimaanku hadduu ziyaado iyo nuqsaan uu ogol yahay tan saddexaadoo ay iskaga daraan mararka qaarkeed waxay noqon kartaa ruuxu inuu yidhaahdo iimaankiisu yacnii inuu u cabsado iimaankiisa ruux hadduu dha iimaani ka iimaani jibriil oo kale iyo waa murji'animo kooxaan oo dhan isku soo duubduub khawaarij iyo muctasilo iyo murji oo dhan maxay ka midaysan yihiin kulligood hal daahiray ka midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin iimaanku ma kala qaybqaybsamee waa hal juz imaa an yadhaba kulluhu iimaanka kulligiis inuu tago wa imaa an yuujada kulluhu ama kulligiis in la helo kulligood saas waa ogow murjicada waxay leeyihiin qofka ma ahlu macaasida iimaan mu'min kaamiluliimaan khawaarij waxay leedahay ninku hadduu hal dembi galo waa ka baxa iimaankii dhammaay iimaan naaqisa ma jiri karay dhahay ahlu sunnadana mayay leeyihin iimaanku waa kala qaybsami kara isagaaba shucab kale leh nebigaa bay yidhi al-iimaanu bidcun wa situuna shucba shucabtaan fiirinaynaa qofku haddii asalkii laga waayo waa iimaan ma leh haddii asalkii laga helo furuucdii ay wax ka maqnaadaan faraca ka maqan hadduu waajib yahay waxaa la dhahayaa marka naaqisuliimaanku haddii kalena waxaa weeyaan waa qof un waxaa weeyaan muminkii iimaanka xaqiiqadiisii laga helay kamaalkii oo u dhiman yahay kamaalulistibaab ashaaciradu marka waxay ka soo galaan jahmiyada oo qaybta murji'ada ayaga ku jiraan ashaaciradu yacnii afar shantan masaa'ilo uu sheegi doono saxaabada mas'alada ku saabsanoo imaan doonta marka laga reebo inta kale waa ku gefsan yihiin walidaalika haddii lagu yidhaha ashcariye iyo ahlu sunno khilaafka ka dhexeeya muxuu yahay afar baab waayaad leedahay masaa'il alasmaa'i wasifaat ilahay asmaadiisii sifaatkiisu mucadilay ka yihiin oo tacdiiliyaan masaa'ilu afcaali illaah ama yacnii khalqu afcaali ilcibaad mas'alada ah qadarka jabriye waa ashaacirada kitaabkan tuxfatulmuriidka baajuuri wuxuu dhahayaa alcabdu alcabdu mukhtaarun daahiran majbuurun baatinan addoonku wuxuu u muuqdaa sida kore inuu wax doordooro karo oo iraado leeyahay laakiin fil baatin waawaa qasban yahay waa majbuur waa dirqisan yahay ficil ou la imaan kara maba jiraba ilaahay baa qasbaya jabriyay dhinacaas ka yihiin masaladii saddexaadan ka baxnay wacdiga iyo waciidka waa ka murji'a ayaga mas'alada afaraad waa tan waaye oo masaa'il asmaai masaa'il asmaa'i aliimaan murji'ay ka yihiin ayaguna oo iimaanku camalka iimaanka mid ma aanay dhahayaan xataa annudqu bishahaadateyn iimaanka mid ma aanay leeyihin baajuuri wuxuu dhahayaa qof gaal ah ee hadda raba inuu soo islaamo haddii uunan ku dhawaaqin laa ilaaha illa allaahu asagoo awoodo weliba fiir ninkaa intuu isdabadhigaana ruuxa aan ka hadlayno wuxuu leeyahay masalada soo socoto waa nin gaal ahay inuu muslimo rabo afka aan laga haysanin cilladii aysan ka haysanin waa diiday marka inuu afka ka dhaho ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamedan rasuulullah waa diiday qalbigow laakiin ka rumeeyey mumin waayo dhahaya nudqii ma shardinaan waa dalaalo waay tuxfatulmuriidku ku dhigaa waxaan jawharada markuu sharxaayo caqaa'idu samco marka kuwaas waa xagga asxaabta u fayow marka ayagu asxaabu rasuulillaahi ma caayaan quluwina kuma sameeyaan masaladaas waa u caafimaad qabtaa ruuxa waxaa maxaa la yidhahdaa yani ruux gartiisa in la siiyo waa moogtahay maa masaa-isha mas'aladan iyadoo ayagu waa u fiican tahay afarta kalaa ka qasan shantan baab waa ad marka miisaanka caqiidada ahlu sunnada marka shantan baab in baa laga fiirinaa ruuxa dadunbaa abwaab ku soo darahay xataa waxaan maqla waxaa iska maqlaysaa qolo kastaa markay bidco la timaado waxaa dhici karta bidcadeeda inay dadka intay imtixaan uga dhigto hadhow marka caqiido ay ka dhigto marka qofkaas maya caqiidadaa ka wareersanaa laleeya ama manhajka salafigaa macana ee see uga wareersantaha waxaan la yaqaano markuu sheegayo mid ma waxyaabo kalou jafayaa maanta dhan oo meel ay ku yaallaan aan la ogeyn yaa yidhi sheekh fulaanaa yidhi oo noolow kuu sheega sheekh fulaanoo hadda nool caqiide ma dejiye moogtahay nacam caqiidta ahlusunna caqiide laga faaruq noqdo laysu itifaaqay waa sheekh adduunka geeskaga nool inuu raaco unbau leeyahay ama bayaaniye ma ahane caqiide isagu ma allifay mana dejiye ogow marka aduu ruux haddaad necab tahay hadday kugu filnaa weyso intaan dhibaato waa ood u raaraadinaysa meelaad kala dagaashan wfii baabi asmaaءi اliimaani wاddiini bayna alxaruuriyati wاlmuctasilati dhinaca wa bayna almurjiati wاljahmiyati dhinaca xaruuriya khawaarijtu asmaa'dooda khawaarijta asmaadooda waxaa ka mid ah alkhawaarij alxaruuriya waxaa kaloo la yidhaha almaariqa haa nacam marka wuxuu leeyahay xaruuriyana waa lagu magacaaba maariqana waa la yidhaahdaa waxna waa la yidhaahdaa khawaarijna waa la yidhahda asmaa' kalena waa la yidhahda azaariqa waa la yidhaahdaa ibaadiyo waa ayagaa kooxo kooxo kala noqday alazaariqatu alibaadiyatu waxyaaba fara badan marka magacyo fara badan oo saasoo kale leeyihin kuwa hadda caalamka ku nool ibaadiyada ibaadiyada hadda kayaan jira waa eega khawaarijta ka mid oo dhulkan cumaanay aada u degan yihin qolooyinkan iyaguna bilaa dawaabid wax takfiiriyo oo yacnii takfiirka aan sharciga ahayn ku dhaqmana waxaa weeyaan iyaguna khawaarij waa khawaarijtay shabahan maxaa yeeley calaa adharu simaati alkhawaarij waa takfiir adharu simaati alkhawaarij waa takfiirka muslimiinta la takfiiriyo bilaa dawaabit sharciya la-aanteed nacam wاlmuctasilati wa bayna almurji'ati waاljahmiyati asmaadan ku qaar baa isku soo noqnoqonay lakiin meel uma socdo wa fii asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama asxaabta rasuulka mas'aladeedana bayna araafidati wاlkhawaariji bay u dhexeeyaan raafido iyo khawaarij raafidadu saxaabada qaar bay guluwi ku sameeyeen oo waxay qaarkood yidhaahdeen uluuhiyatu caliyin bay sugeen cali waa ilaahay dheheen cabdullahi bnu saba ninkii la dhihi jiray min yahuudi sancaa ahaa sanca yahuuddeeda ahay ayaa waxaan bilaabay dadkii buu ka dhaadhiciyey aalu beytkan jecelnahay buu yidhi markaasaa wuxuu gaaray ilaa uu cali ilaahnimadiisii uu sheego cali marka nimankii uu qabtay waa gubay marka kuwii uu yidhi ilaahnimadiis asaga sheegay oo wuxuu yidhi lamaa ra'aytu lamra amran saasoo kale amran kabiiran arrinku markaan arka arrin weyn inuu yahay ajajtu naarii wadacawtu qambaraa arrinku arrin weyn markuu yahay inaan arkay ayaa waxaan dabkii baan shitay uu yidhi addoonkii qambarna waa u wacay inuu ku rido marka dabkaas ibnu cabbaasa marka ad waxaa la yidhahdaa wuxuu yidhi haddaan ogaa lahay mak waa kaa celi lahay naarta ilaahay unbaa wax ku cadaabo ayaguna qaarkii kale oo meeshii marka ka kuwii kalena marka markay arkeen in la gubaayay bay waxay dhaheen alaana carafnaa anahu اllah haddaan ba ogaanada inuu ilaah yahay sababtoo addaba wax ku gubaaya inxiraafku ma og tahay xad male qofku yacnii inuu la yaabo maaha waxyaabaha inxiraafka ilaahay naga najeeye ruuxu meelo waxay la tagtaa aad u daran ood isleedahay talow ruuxan caqli ma ku jiraabaad isleedahay waxaa inxiraafka keenaya qola markaas saxaabadii qaar bay guluwigaas ku sameeyeen qolo kalena saxaabadii waa dhibeenoo way saxaabadii bay gaalaysiiyeen khawaarijtooda ahlu sunnada waa ugu dhexeeyeen saxaabadu mana gaalaysiinin ayagu mana aynan yanii guluwina kuma samayninoo hala caabudo ma aysan dhihin bal xataa ma aynan dhihin macsuumiin waayo ma dhihin asxaabta asxaabtu waa dembaadaa dembi waa ka dhacaa laakiin saabiqo oo khayray leeyihiin saxaabada afka inaan la gaarsiininna min caqaa'id ahli sunna ay ka mid tahay oon afka la gaarsiino afka laga ilaaliyo ilaa culammada qaar waxay yidhaahdaan xataa waxyaabihii ka dhex dhacay in laga sheesheekeeyo ma fiicno maxaa yeele qalbigay waxay ugu abuurayaan dadka qaarkood xiqdi walidaalika kutubta taariikhda oon taxriirsanayn akhrintooda ma fiicno kutubo waxaa jira taariikhdii laga qoray sanad saxiix iyo wax walba iskugu jiro daa tiraa waa akhrinaa marka dee isagu nin walbaa wixii uu soo guuriyey buu qoray waxaa dhici karta wax marka khawaarij iyo ay soo guuriyeen saxaabadii lagu dacninayo ama wax loo inay halkaa ka yimaadaan marka qofka qalbigiisi marka inay wax u galaan oo aada laysaga ilaaliya labadaasay marka u dhexeeyaan eeg guluwina kuma samaynin tafriidna ma aynan ku samaynin khawaarijtooda waa ogtihiinoo saxaabadii waaba la dagaalameenba wayna bannaysteen dhiiggooda meeshaan xarowraa la yidhaahday isku aruursadeen cali bay markaas ay ka furteen oo waxay yidhaahdeen cali muxuu u oggolaaday amiiruulmu'miniin inuu iskaga tanaasulo oo yacnii muxuu yacnii inahu xakama rijaal ragow xukunka u dhiibay dheheen xukunkan ilaaha iska lehay dheheen in alxukmu ilaa lilah fahamkii ayaga ku dabagedooba walidaalika waxaa la yidhaha raafido iyo khawaarij marka laysbarbar dhigaa khawaarijta haroon sababtoo ah khawaarijta asalka ayaga ay ku dhumeen waa diin si qaldan loo fahmay ayay qasad kale oo diin diinlaawannimo a ma laha raafidadoo laakiin yahuuda aas-aastay salka yahuuday ku hayaan waa diin xun yihiin marka ayaga walidaalika raafidada dadku waa iskaga qaylinaya raafidadan iiraanta iyo kuwan ciraaqda wax fiicanay moodayan aaday u liitaan waa xun yihiin wuxuu yidhi marka bayna araafidati waalkhawaarij bay u dhexeeyaan khawaarijtu ilaa markii dambe waxay gaarsiiyeen saxaabadii markii de yowmu waqcadii macruufka ahayd waatay yowmu nahrawaan cali iyo saxaabadii bay la dirireen ilaa ay gaarsiiyeen mafaahiimtii sharciga intay ku dabagedoontay ayaa waxaa la wariyey cabdullaahi bin abi owfa wiilow dhalay ayaa ka tirsanaay safkooda khawaarijta safkoodu dhalay markaasuu wuxuu yidhi dagaalkiiba wax uga jiraa aabbihiisa u dhawaaqayaa kaale noo soo hijroobuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi hijro tii nebiga aan u hijrooda kadibaa bal fiir inxiraafka saxaabadii wuxuu leeyahay dhul gaal meel gaalaad joogtaaye annaga noo imaabo buu leeyahay meesha gaalada xaggee waa kuufo waa cali baa la joogtaa si u fahmay marka mafaahiimtiyaa ku dabagadoonta aayadii hijraday akhrinaayeen markaas marka saas lama rabo ayb dhinaca marka waxaa ku tusaa un hadda inxiraafka khawaa oo ku jiray wuxuu ku caddaayba ama aad ku garanaysayba safka khawaarijtu hal saxaabi kuma jirin marka marka aad adiga aragto saxaabadii rasuulka dhammaantoodoo meel ah iyo niman kaloo yacni aan saxaabadii rasuulka aan ahayn oo dhinaca maxaa adu xaqa see u dhici karta xaqi in saxaabadii uu ka tago oo niman kale marka iyaga gadaashood yimid oo yaryar xaqi oo ku jiro wax suuroobi kara mar walba marka qofku inuu fiiriyo meesha yani dad yacni saxaabada meesha ay ku jiraan meesha dadka ahlucilmiga ay ku jiraan xaqu meeshaasuu yaalla wfii asxaabi rasuuli lah sal slm bayna araafidati walkhawaariji bay u dhexeeyaan marka masaa-ishaan hadda waa ku dheeraannay inkastoo dersi yar gaaban aan akhrinay laakiin waa dersi caqiidadoo dhan ah shan baab waay marka caqiidada waa ku celinaa alasmaa ifaat alasmaau wasifaat alqadar masaaisha qadarka ama masaa'ilu afcaali illaah masalada saddexaad waa masaa'il alwacdi walwaciid tan afaraad masaa'il alasmaa'i waddiin masalada شhanaad oo ah صaxaabada وباللaه التوفيq وsلى الله وsلم على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم